بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaan ka xumahay in mawduucanina mawduuc hadal badan u baahan uu yahay idina cadci taagatiisa oo laga yaabo inay aada idin dhigto laakiin waxaan isku dayayaa war kooban marka inaan iska idhaahdo mawduuca ku saabsan iclaamku iyo khutuurada uu leeyahy iclaamku runtii waa shay maanta la odhan karo dunidii ballaadhnayd buu wuxuu ka dhigay berigii hore waxa la odhan jiray qarya baa laga dhigay imika gurfa sagiira baa laga dhigay yani caalamkii ballaadhnaa qol gudihii baa la leekeysiiyey warbaahinta daraaddeed iclaamka bikulli wasaa'ili waxaan isku dayi doonaa bal inaan marka hore bahalkan xajmiga uu leeyahay waxoogaa yar ka tilmaamo waayo qofku marka iclaam la yidhaahdo inuu suurayn kari waayo baa laga yaabaa maanta oo iclaamku uu tiro batay oo jaraa-id ama suxuf iyo majallaad iyo t v iyo radio iyo internet iyo dawriyaad yani waxyaabo aada u tiro badan uu kusoo biiray iclaamka oo mid walba uu runtii mudnaan karo in gaarkii looga sheekayn karo markaynu eegno iclaamka maanta wasaa'ilkiisa cumuuman markaan in yar ka tilmaamo mithaal basiita haddaan bixiyo dhowr shay ka mid ah maanta dunidu waxay ku tiirsan tahay waxa la yidhahda wakaalat ilamba wakaaladaha wararka sheega wakaalat ilamba ma aha jaraa-id ma aha joornaal ma aha t v ma aha radio waxaasoo dhan maaha waa wakaalat ilamba wakaalat ilamba waxay u dhigantaa siday mithaalka ku bixiyaan waxay dhahdaan waa rasaasta bunduqa ka dhacdo kale yani qoriga iyo rasaasta maxaa ka dhexeeya weligaaba qori weyn hayso haddaanu rasaasab ahayn ka dhacdo waxba kama jiraan wakaalaatil amba waxaan la shaacinayo la faafinayo o dhan waa cidda soo saarta matalan dunida shan wakaaladood baa ugu waaweyn shanta wakaaladood ee markaasi dunida ugu weyn ee soo saara warbaahintan tirada badan lee dunida taalla afar yurub iyo maraykan baa leh midna russian baa leh shantaba markaa reer galbeed baa isla leema shanta wakaaladood midi waa f b o francisca leh oo waata ugu da-da yar leh kun sagaal boqol iyo afar iyo afartankii meelahaasay samaysanta midina waa reuters oo waa wakaaladaha ugu da-da weyn labay ka mid tahay jolius reuter odaygii yahuudigae la odhan jiray waa nin markii hore shaqaale ka ahaan jiray magaalo yar oo magaalo ku taalla wadanka germany ayuu banker ka ahaan jiray dabeetana wuxuu bilaabay inuu dawriya iqtisaadiya uu soo saaro nashra iqtisaadka ka waranta kadib barqiga waxaan la yidhaahdo telegramka iyo telegrafki waxaas markay bilaabmeen ayuu wuxuu arkay in warbaahintii uu intan ka yaro badin karo markaasuu qeybta siyaasiga iyo qeybta ijtimaaciga iyo waxaan ku daray baris buu degay baris qaanuunkeeda ku yaraadka uu ka guuray london buu degay london buu markaasi ka furtay reuterskiisii dabeetana waxay noqotayba markii ugu dambeysay wakaaladii ugu weyneyd ee jaraa-idka kasoo baxa wadanka ingiriis oo dhameeya ictimaadaan isaga odagan yahuudigana markii dambe waxaaba la siiyey wisaamka abaron yani laqabka abaron inuu gaadhaa lagu magacaabay calaa kulli xaal reuterskaasaa ka mid ah labada midna francis baa leh midna ingiriis baa leh laba kalaa jira oo maraykanku leeyahay labada tadada weyntii waa ab associated press ta la yidhaahdo kun sideed boqol iyo sideed iyo afartankii baa taana la sameeyey tooda labaad ee maraykankuna waa united press kun sagaal boqol iyo toddobadii kun sagaal boqol iyo sagaalkii meelahana mid kaloo la sameeyey bay la midowday oo ay isku noqdeen xabad keliya intaa waxaa raacaa wuxuu yahay tarashenku uu leeyahay waxay yidhaahdaan shantaa wakaaladood waxa warbaahin dunida laga sheegay dhammaanteed boqolkiiba sagaashan iyaga soo saara dunidu waxay isugu warantee ku waranto boqolkiiba sagaashan shantaa kooxood ayay u xidhan tahay matalan unesco daraaso ay samaysay ayaa waxay ku tilmaamaysaa boqolkiiba sagaashan akhbaarta soo baxda in qoladaasi soo saarto waxay kaloo tilmaamayaan matalan wakaalad wakaalaadka ka mid maalin kasta maalin kasta toddoba milyan oo kelmadood bay qortaa soo saartaa waa mid qura maalin kasta waxay soo saartaa toddoba milyan oo kelmadood halka bay yidhaahdeen caalamu saaliska oo dhan marka laisku wada daro dunida saddexaad oo dhan marka laisku wada daro waxay warbaahin haysato o dhami laba boqol oo kun oo kelmadood bay qoraan baa layidhi caalamu saaliska o dhan marka laisku daro laba boqol oo kun oo kelmadood oo warbaahinta ku saabsan bay qoraan halka mid quro kuwa ka tirsan ay soo saarta keligeed maxay toddoba iyo toban milyan markaasaa weliba caalami saalisku xogaaga yaray qoraanada iyagu loo kaliyo dhexdoodu socda ninkan toddobiiyo tobanka milyan qoraya toddobiiyo tobankiisa milyan kelmadood waa hol the world caalamkao dhan baa laga dhegaysanaya waxaad ka garan kartaa markaa inta ay leeg yihiin wakaalaatil ambaaga kan iyo suxuftan ka dambaysa ee markaasi wararka wax allaaliya waxaan jaraaid iyo joornaal iyo soo baxo oo dhan dee waxaa siiya oo ay warka ka helaan kooxaha kan matalan tusaaleyaal iska fudfudud haddaan idin siiyo marka aanan soo qaadin matalan ingiriiska oo kale jaraaidkiisa waaweyn ee times iyo sunday times iyo kuwa marka ka imaado ee kuwa usbuuciga ah ee xataa waxa xunun ka warrama aan soo qaato matalan sun waa jariidad ama majalla ibaaxiya daacira waa majalad fusqiga iyo qurunka ka waranta saddex milyan iyo toddoba boqol oo kun oo nusqo ayay qaybisaa toddobaad kasta hal majallo keliya oo kuwa gudaafda qoraa matalan news of the world waa majallo labaad oo ingiriis ka soo baxda keligeed waxay qaybisaa afar milyan oo nusqo usbuuc kasta waxay ka waramaysaana waa ninbaa gabadh fuulay labaduba wax kaloo ay sheegaan ma jiro waa oday yuhuudiya mardook odaygii la odhan jiray ee yuhuudiga yuhuudi australia isku leh labadan waaweynba times iyo sunday times iyo labada san iyo qaar kaleba wada leh yani yuhuuddu faragelin badan bay kuleeyahay maxwellkii berigii dhaweyd la dilo quri haddaan daakiradaydu khiyaamayn wuxuu lahaa afar boqol iyo konton jariidadiyadu tiibe waxaasi waxa wararka marka aan soo koobo waxaan leenahay waxay u shaqeeyaan si hayru caadiya usoo baxaan ingiriiska qura waxaa la yidhahdaa ixsaa-iya laga sameeyey kun sagaal boqol iyo koob iyo siddeetankii yawmiyan shan iyo toban saxiifadood oo wadanka ka soo baxa shan iyo toban jornaal oo wadanka ka soo baxa yawmiyan waxa ay qaybiyaan saddex iyo soddon milyan oo nusqo waa yawmiyan maalin kasta saddex iyo soddon milyan oo nusqadood baa baxa maraykanka haddaad eegto isaga intay qaybiyaan ka warrami maaye waxaan sheegayaa inta jariide ee maalintii soo baxda kun toddoba boqol iyo sagaal iyo konton jariida maalin kasta soo baxa daily news paperska ah kuwa maalin kasta soo baxa waa kun toddoba boqol iyo sagaal iyo konton shirikaadka tawsiica qaybiyo qura kun iyo toddoba boqola waxaad ka garan kartaa kuwa yawmiga ah haddaynu iska dayno matalan kuwooda toddobaadlayaasha ah ee time oo kale oo maraykanka ka soo baxda toddobaadkii mar soo baxda afar milyan iyo badh kobi baa la qaybiyaa maalin toddobaad kasta newsweek oo kale saddex milyan oo kobi ayaa la qaybiyaa toddobaad kasta waxaad garan kartaa bahallada tani xajmiga ay leeyihiin intaasi waa jaraaidkii caadiga ahaa haddaynu soo gaadhno albatil mubaashir iyo t v iyo raadiyo iyo kooxahan kale waa wax aada u uga badan wararka aan sheegayno wasaa'il aliclaamka matalan jaraaidka ayaa waxaynu sheegaynaa ingiriiska waxay ka bilaabeen kun toddoba boqol iyo labadii faransiiska kun toddoba boqol iyo toddobiyo toddobaatankii maraykanka kun toddoba boqol iyo afar iyo siddeetankii bilaad alcarabiyana kun sideed boqol iyo sideed iyo labaatankii laakiin berigii hore waxay qori jireen akhbaaru dawla iyo bayaanaadkeeda dawladda iyo wararka oo wareegtooyinka dawladda kasoo baxo kale ayay ahaan jireen ilaa ay soo tatawureen oo ay soo gaadheen xadkan ballaadhan aynu ka warramayno haddaan intaas waa macluuma kooban oo aan isku dayay inaan ka siiyo saxiifadaha iyo niisuukyada iyo waxaan dunida lagu ay nimankani qoraane soo baxa dee raadiyoyadan iyo waxaanina ka daran idaacadda oo kun iyo sagaal boqol iyo labiyo labaatankiiba dunida idaacadkan lasoo saaray waddankan ingiriis deetana muddo ixtikaar keligii uu ku haystay kadibna waa sii ballaaratay maalan idaacaddan yar imka la dhegdhegaysto kun sagaal boqol iyo afartankiibay bilaabantay maala b b c dan af carabiga ah janiin tan falastiin ku taallaa laga bilaabo oo isticmaarku uu markaasi waday idaaca sharqil adnaa bay waagaa u bixiyeeno la odhan jiray saddex bilood kadib ayay yaafa u guurtay oo isla falastiin dhulkan laga haysto markii yaafa iyo intan yuhuud la siiyey ayay kun sagaal boqol iyo sideed iyo afartankiiba qubrus loo rabay haddana qubrus bay muddo ka socotay dagaalkii markuu dhacay xarbu suways nineteen fifty six kun sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii dagaalkii faransiiska iyo ingiriisku ay la gelayeen masaarida markuu dhacay maalintaas ay iclaanisay hunaa sawtu britania idaacatu b b c london biluga alcarabiya maalintaasay waxay ahayd sheegantay intii hore magacyo kale la sheegi jiray laakiin dagaalkaasi maalintu dhacay nineteen fifty six kii bay bilaabeen inay iclaamiyaan magacooda rasmiga ah waxyaabaha t v haddaynu tilmaamno ama aflaamynu tilmaamno ama waxyaabahan la sawiray matalan wadanka ugu horeeyay dunida waday waa maraykan kun sagaal boqol iyo sideed iyo labaatanki buu bilaabay barnaamijta uu sameeyo boqol iyo soddon kun oo saaco barmajiya buu soo saaraa boqol iyo soddon kun oo saaca barmajiya buu soo saaraa mar kasta oo daqiiqadii kastaaba ay kun dollar joogto baraminute daqiiqadii kastaaba kun dollar ay ku joogto waxaan haddaba maxaa loo soo saarayaabaa isweydiinaya markaa tidhaado boqol iyo soddon kun oo saacadood baa lasoo saaraya oo saacaddu maaha kunka dollar ee daqiiqadda ayaa kun dollara maxaa looga dan leeyay macluumaadkaasoo dhan haddaan iska soo koobo iclaamku marka ay sharxayaan waxay nagu yidhahdeen iclaamku waa camaliya nashri alxaqaa'iq walakhbaar saadiqa bay yidhahdeen خدمة للصالح العام وأن هذه العملية تتصل بالأمانة والموضوعية وهدفها النمو واليقظة والتوافق الثقافي والحضاري والارتقاء بمستوى الرأي العام بتنويره وتوثيقه إعلام كبير هذا ورباهنته وأرين كصاب سيسن إن لفافيه وررك نبطأه iyo xaqaa'iqda dunida ka jirta iyadoo loo danaynayo bay yidhaahdeen maslaxadda guud ee bini aadamka iyadoo la rabo inuu ku salaysnaado bay yidhaahdeen warbaahintu ammaano iyo mawduuciya yacnii tobiga inuu ka waramayo hadafka iyo danta laga leeyahayna waxa weeyaan bay yidhaahdeen waa kobcinta iyo toosinta iyo baraarujinta mujtamaca ee xagga aqaafada iyo cultureka marka laga eego iyo xagga xadaaradiisaba si kale haddaynu u tilmaamno waxay leeyiin waa alirtiqaa bimustawa ra'yi alcaam ummadda aragtideeda guud in kor loo qaado laakiin su-aal baan idin weydiinaya waxa aan sheegay ma yahay iclaamku waxaasi waa tacriifkoodii iclaamka maanta joogaa ma yahay iclaamku ama warbaahintu waa muasasa waa muasaso ka kooban waxyaabo tiro badan leh koo waxaan leenahay waa muasasa iqtisaadiya oo rag bilyaneerisaale dhaqaala loo fakeraa inay dhaqaalo soo saarto marka ay dhaqaalo soo saaraysa macnaha ka dambeeya waxa weeyaan bay leeyihin qiyamku waa qiyamka maaliga waxa wax lagu qiimeeya waa adduunun marka waa baymishtarka ugu badan maxaa soo saaraya masalan lacagta ugu badan le hadduu soo saarayso aflaamta sagaska ku saabsan iyo wararka gudaafada ka waramaya iyo aflaamta xunxun iyo waxaas hadday lacagta ugu badan soo saarayso maadaama muasasada ay muasasa dhaqaale looga jeeda ay tahay dee waa in kuwaasi ugu tiro bataa that's why aan u odhan karno aflaam iyo qurun iyo waxaanay soo daynaysoo dhan iyadoo laga yaabo wasaaradda wasaaradda waxbarashada wasaaradda hidaa iyo dhaqanka wasaar waxaasoo dham iyagoo le bahalkani dadku dubinaya ayuu haddana socdaa waayo baa la leeyahay waa muasaso dhaqaalo ku salaysan waa in dhaqaale un laga soo saaro saa daraaddeed baa akhbaarta ugu badan ay sheegaan waa akhbaarta jinsiga ku saabsan waxyaabaha jaraa-igta ku saabsan iyo dilka iyo khamri cabka musalsalaadka ka baxoo dhami waa gabadh ninkeedii khiyaamaysay iyo nin gabadhiisi khiyaameeyey iyo wax la nooca kulluhaa waa akhlaaqiyaad fadara ah laakiin dhaqaalay soo saaraysa walidaalika ba waxaa la yidhahdaa waxyaabaha ugu tirada badan la dhaqaalaha ka helaan iclaanaadka kamid a xayaysiinta waxaan la yidhahda xayaysiintu dhammaanteedbana waa qofka bay idhahdeen intibaahiisa in la soo jeediyo qofka si aad intibaahiisa usoo jeedisana shay hariiba shahwaati nafsiga waxay u badan yihiin dadka waa inaad tusisaan haddii taayir la xayaysiinayo in gabadh qaawani soo boodaa markaa gabadha qaawan la wada arko kadib baa taayir bridgestone ka soo baxaya waa taayir gaadhi wax ka dhexeeya gabadha iyo taayirka ma jiraan laakiin waa lishidat lintibaa si laguu soo jeediyo ayaa inan qaawani soo baxday kadibna taayir baa kasoo dababaxaya waxay yidhaahdaan iclaamku waa muasasa xarbiya bay yidhahdeen wasaaratu difaac bay ka tirsantay bay yidhahdaan waa muasaso dagaal waayo dagaalada la galo waxaa ugu waaweyn bay yidhahdaan waxaa loo yaqaana alxuruub nafsiya waa weerar dadka lagu hayo oo in caqligooda la bedelo oo la gumaysto la weerarayo markaynu leenahay alxarbi nafsi dagaalka nafsiga ah jariidada iyo tv-ga iyo raadiyowga iyo idaacadda iyo waxoo dhame marka laysku daro ciidamada wadanku ay leeyihiin ama danta wadanku ay leeyihiin waxay u yihiin dagaalgelinta frontline-ka cidda ugu jirta sidaa awgeed waxay idhahdaan alxarbi nafsiya waxa ugu waaweyn lagu galo waxaa kamid a bay leeyihiin warbaahinta warbaahinta waxay suurto gelisaa bay idhahdaan o taxtiim iimaani lkhasmi bicaqiidatihi siyaasiya bay idhahdaan kanaad la dagaalamayso inaad jabiso oo la burburiyo caqiidada siyaasiga uu ku dagaalansanya uu aaminsan yahay in la burburiyo caqiidada dhabta matalan miaal basiiaan idin siinaya si waxa kani waa runtii wax u baahanaa dad mutakhasisiin inay ka waramaan laakiin maadaama aynu qadiya caama ugu talagalaynana wax badan baan laga garanaynin waxaan isku dayaynaa amilo basiia inaynu soo qaadana si loo fahmi karo askarigu waxa ugu weyn ku dagaal galaa waa maxay qoriga maaha ninka milatariga ee dagaalamaya waxa ugu weyne lagu mobilize gareeya waxa weeyaan waa caqiidadu aaminsan yihi wuxuu u dagaalamayo qof inaad tidhahdo halkaa un ka dagaal gal dee suurtagal maaha daad imika intaad dadka rabto tidhahdo un dooxa wixii soo maran laaya aqbali maayaan laakiin sabab lagu laayo dooxa wixii soo mara waa inaad sharaxdaa idan waxa ugu weyna qof lagu dagaalgeliyaa waa wuxuu aaminsan yahay matalan qofka muslimka ahi caqiidu ku dagaalamaa ilaah iyo rasuulkiisuna waxay idhahdeen oo janno uu helayo that's way aanu u baqayn uu dhimashada u rabo in ninka askarigaa caqiido loo sameeyo uu aamino uu ku dagaal galaa waa waxa ugu khatarsan haddii taa lagaa burburiyo ciidankaagu dagaalami kari maayo haddii taa lagaa burburiyo ciidankaaguma dagaalami karo waxa uu qabta baa la yidhahdaa iclaamkii ugu weyni waxa weeyaan markuu muasasa dagaaleed uu yahay inuu buriyo ninka kale wuxuu dagaalama inaad bilaaqadiyo tahay in lagaa dhigo inaad gar daran tahay in lagaa dhaadhacsiiyo in laga dhaadhiciyo askariga xaggiisa ka dagaalamayana inuu yahay kii dadka ama xorriyadda u waday ama wanaagga waday ama caynkan waday oo caqiidadaasi uu rumaysto ilaa xad uu ku dagaalgeli karo idan haddii qofku uu jabo waxaa haziima nafsiyaba jabka nafsigaabaa ka weyn jabka maadigee dadku uu jabo waxay yidhahdaan alxarbi nafsi waxa uu keenaa intisaar yaroo aada meel ka heshay inaad meeshao dhan ku saytarayn karto haddii askartaadu goob yaray guulaysatay oo goobtaa yar aad soo wada bandhigto oo ciidanka kale aad tusiso oo warbaahintu ay gaadhsiso caynkaa qolana dhabarjabin bay ku tahiyo jab oo ay arkayaan wixiiba jabeen qolana waxay u tahay niyad dhisin iyo dagaalgelin aada u weyn sida daraaddeed inay caynkaa dee waxaad ka garanaysaa maraykan oo dawladdii dunida la leeyahay waa u xoog badan taya ayaa majlis alamni alqawmi intuu fadhiistaybu wuxuu isugu yeedhay lixda t v ee waddanka maraykan ugu weyn oo dhan waxaa amar lagu siiyey xarbigii yaraa ee ciraaq ka socday ee iyagu ay wadeen ee xoogga badan ay ku wadeen inaan la soo daynin ama kay afghanistaan ka wadeen inaan la soo daynin t v yar oo miskiin oo aljaziira la yidhahdo qawmiya waxa uu albasi lmubaashirka uu leeyahay yacni warka tooska inaan la soo daynin censorship mara mooyaane waayo waxaa la diidan yahay caqiidadii laga dhaadhiciyey mujtamaca maraykan inay jabto ra'yi dhan baa laga dhaadhiciyey wadan dhan baa madaxweynahooda boqol kiiba toddobaatan ku taageersay inuu dagaalka wado laakiin sababihii lagu waday waxaan ahayn haddii dadka loo soo bandhigo dee way ka hadhayaan ninkan dagaalamaya war joojiyaa la leeyahy waa sababihii ugu weynaayo uu jabay bay yidhahdeen xarbu fitnaan waxa la fasaxay bay yidhaahdeen warbaahintaa xor noqotay dabeetana waxay noqotay in khalkhal la gelin karo shacab weynaha maraykan oo lagu qasbo dawladdu inay aqbasho inay kasoo baxdo dagaalka si aan taasi u dhicin waa in janan ciidanka ka mida meel la taagayo la yidhaha isagaa warka idiin sheegaya oo yidhaha maanta intaana waanu dilay meel heblaayana waanu gallay waa warkii dunida loo sheegayeyba janankii ciidanka hogaaminaya intuu meel isi soo taago wariye ah oo dunida u sheegaya wixii uu jabiyey iyo wixii uu laayay iyo inta ay jabiyeen waayo waxay ka hor jeedaa muasasadan xarbigaa weynu iska celiyaa waa waxay ku tilmaamaan waa muasasaad xisbiya bay yidhahdaan xataa qolada siyaasiyiinta ah oo bulshada bay yidhaahdaan inay wax aaminto waa in loo bisleeyaa ururka siyaasiga ee meel ka jira si uu doorasho u helo ama waxaanu helo waxaan uu doonayo u rabo inuu dad ka dhaadhiciyo in bulshada u bisleeya waynay jiraan markaa jaraaid iyo t v iyo wax wadaya waxaabay yidhaahdaan dee falsafa jira la yidhaha sanaacat ra'yi alcaam abuurista ama samaynta ra'yiga dadweynaha baa la yidhahdaa khubara meel u fadhida bulshadan miskiinka ee t v-ga daawata iyo raadiyowga iyo warka kolba ra'yigeeda in nooc loo sameeyo walidaalik ayaa habar yahuudiyaday waraysteen markii ay garaaceen mafaaciishii nawowiga ahayd ee ciraaq nineteen meelahaasi ay danfilaya markii la garaacay ayaa shacab weynaha maraykan bay dhaaheen cadhooday markaa habar wariyadabaa hadasho waxay tihi waxaanu ku guulaysanay afartan iyo sideed saacadood inaynu ku bedeli karno ra'yigu maraykanku masalada ka qabay oo dhan yacni sanaacat ra'y mujtamac dhami wixii markii hore laga dhaadhiciyay afartan iyo sideed saacadood baa lagaga soo hoyday in xagga kale loo rogo oo wuxuu aaminsanaa waxaan ahayn la keeno waxay yidhaahdaan iclaamku waa muasasa tarfiihiya bay yidhaahdeen waa muasase dadka maaweelisa weliba bay yidhaahdaan wax allaaliya waxa iclaamku soo saara inta ugu badan le boqolkiiba sagaashan t v-yadu waxay soo saaraan bay yidhahdaan waa maada tarfiihiya dadka in waktiga laga lumiyo ah waa sababta keentay in dunidoo dhamme ay u waalato harag yaroo la buufiyo la eryayo somaydan maqalna waxa la yidhaha koobka dunidu koobka dunidu muxuu yahay laysugu yimi waa harag baa la neefeeyey niman baa eryanaya haraggaa la neefeeyey dabeetana dunidoo dhan ay daawadaa la yidhi alcaalam ajmac ayaa tviyada hor fadhiya iyo kuraasi loo taaganyay oo aan qofna dhaqaaqayn oo yeedhaynin waxa la wadaana harag yaroo neefaysan baa la eraya marna laba bilood la dhexgelinaya marna laba bilood la dhexgelinaya alcaalam kulle bal qiime waa harag un dee neef lagu shubay wax kale oo ku jira maad garanaysaa waa la eraya la eraya laba bilood buu dhexgelaya dabeetana waa lasoo celinaya laba bilood oo kale u dhexgelaya addunya kullahaaba waxa laga dhaadhiciyay inay u taagnaato habeen iyo maalin oo ay daawato haraggaa la neefeeyey idan waxay yidhahdeen waa muasasa tarfiihiya oo ah in bulshada waktigeeda la maamuli karo nimanka siyaasiyiintii ummadaha ma xukumi karaan haddii aanay bulshada waktigeeda maamuli karin badh muusig loo daaro badh kubad loo daaro badh jacayl loo daaro badh filim loo daaro badh musalsal loo daaro badh waxaan loo daaro dadku waa inuu mashquul kala ahaadaa cid waliba waa inay wax kusii jeedaan dadkan had iyo goor kala bixi kari la ee dunida saddexaad waa la mashquulin kari waaya intooda badan waxay yidhahdaan waa muasasa akhbaariya waa muasasa wareed bay yidhaahdaan warkubay yidhaahdeen waa inta la doono masalan wariyaa meel jooga war baa loo dhiibayaa war buu dirayaa laakiin warkanuu wariyuhu diray sansorship buu soo marayaa faafreeb waxaa la soo daynayaa wariyu waxa laga yaabaa inuu saacad wara diray laakiin hal minute oo dan laga lahaa baa la soo daynaya waa hal minute oo ah calaa ariiqati fawaylu lilmusaliin nabigu idhaha fawaylu lilmusaliin qur-aankay ka mid tahay so kama mid aha so qur-aanka kuma jirto wayl baa usugnaaday kuwa tukada laakiin miyay intaa un tahay maya intii kalaa laga jaray khabarka noocaasa loo wariyaa marka la doono fawaylun lilmusalliin baad warin kartaa oo odhan kartaa kitaabu rabbilcaalamiinkay ku jirtaa haddii laakiin aad doonayso inaad run sheegto waxaad warinaysaa iyadoo ah maxay fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun iyadoo abaad warinaysaa akhbaartu waa intiqaai walidalik baa nimankan yuhuudda ay matalan brotocolaadkoodii markay isu tageen ee ay brotocolaad xukamaa sahyuun ba halka la yidhahdo markay soo saarayeen waxaa ka mid a waxyaabahay qoreen yajib bay yidhaahdeen anlaa yasila طarafun min khabarin ila lmujtamaci min wayh an yaxdaa bimuwaafaqatina ولذلك لا بد لنا من السيطرة على وكالات الأنباء التي تتركز فيها الأخبار من كل أنحاء العالم وحينئذ سنضمن ألا ينشر من الأخبار إلا ما نختار نحن ونوافق عليه وقوان لنا الرقاري من الكشري دوني دبايد آدم وروين أنو قادن مدينة غينا مرم ويان وين أنو وكالتك ووين أنباغ سيطرين كرنا بيلي سي أي ودع كرتو إن أنو هبنا ورك دوني دكبحة ينمانتي وحينو إنو يالين النقضة إذن ومؤسسة إخبارية oo ay soo daynayaan rag ku takhasusay khubara dacaaya yani rag ku takhasusay dadka cuquushooda sida loo lumiyo maanta waxaa laga yaabaa tviyada wararka laga daawanayo waxaasi wuxuu kaa dhaadhiciyey suura ayaad haysataa matalan suura baad haysataa meel kastoo marayn ku taalla inay qurux badan tahay soo maaha meel kastoo afrika ku taallana inay meel madow oo tuqsi badan tahay waayo kamarada wariyahan raba inuu ku waramo afrika markay joogto kudaafada mooyaane wax kale ma arki karto maraykankasi markay joogto skyscarabiskunbaa u muuqda meel kale ma aragto walidalik baa documentary film uu qoray niman jarmale ay qoreen ayuu wuxuu soo sawiray new york new york iyo agaarkeeda waxaa degan dad la yidhaahdo saddex milyan gaadho ku dhadhow oo la yidhahdo waa homeless people dadka bilaahoyga ah derbi seexadka ah waa dib jir saddex milyan oo dib jira magaalo hoyda ka waran oo hoos seexda biriijyada ugu waaweyn magaalada oo guryahooda ugu fiican ay yihiin kuhuuf godad ay qoteen godad yaryar gala oo qalab wuxuu haystoo dhami kariyoonu saaran yahay kartoonadu ku seexdo wuxuu wax ku karsado iyo wixiisoo dhami in kartoon in kariyona uu side u yahay oo haddana new york degan miyaad maqashay new york buu degan yahay laakiin warbaahinta caalamku ma rabto inay suuraddaa ku tusiso waxay rabtaa inay suurad ku tusiso maa huwa harbi waa amriiki waa nadiif waa jayid waa qurux badan yahay waa lacag buu haystaa waa heer sare mataqaanaa ninka jooga matalan yurub suuradda laga siiyo qofka carbeed yani qof rajulu shaaric caadiya haddaad carabka weydiiso suuru ka haystaa ah qof naaga jecel oo hunguri badan oo aan dumarka ka maarmin oo aan shaqo kalena qaban suuradda uu haysta carabkaba laga haysto markuu yurub joogo waa suuradda haadihi suwar rag baa sameeyey oo dadka ka dhaadhiciyey rag baa sameeyey oo dadka ka dhaadhiciyey idan iclaamku iyo warbaahintu waa waxa aada u khatara waa camaliyad khatarteeda leh oo maanta wasaaishay haysataana ay xad dhaaftay waa camaliyo asliyan aynu leenahay waxay ka koobnayd saddex shay mursilkan warka sheegaya warka diraya oo looga baahnaa cadaalo ammaano iyo runsheeg ilaahina subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inagu leeyay ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowma min jahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin alfasiq khabaru dee lama aqbalo إلهي وحليه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ورنا لما فافيه إذا ورق مرسل كور فافين يوحوا بهين وغضه صاحب عدالة وأمانة وصدق رسالة الله فافين يانا رسالة الله دير يانا إن حقيقة نغطه qofka mustaqbalkiina ka qaabilaya warka la siinayaana waa qofka ay raadaynaysa saddexdaasi siday u falgalaan ama camaliyada loo dejiyo ayuu ku xidhantahay warbaahinta dhammaanteed waxaan leenahay marka warbaahintu waa hub aada u khatar ah oo ragga haysta ay si fiican u isticmaalaan waa hub cid walba xabadda lagu dilayo si gaara loogu talagalay oo xataa aan isku mid ahayn maalan maanta waxaa la isticmaalaa waxa la yidhaahdo warbaahinihii oo dhan ba isku fuuqsaday awal waxa ugu raadayn badnaa warbaahinta raadiyoga waayo warbaahinta waxa qorani waxay raadaysaa inta wax akrida laakiin imika inagu wadanadaynu joogin oo kale intaan wax akrinin baa ka badan inta wax akrida warbaahinta ugu raadka badan le markaa waa ta la dhegaysto ama tan maqalka iyo muuqaalka leh raadiyo ama t v wax alaaliya waxa kitaab haysataan oo dhan waxa ka wax sheeg badan waxa la dhegaysto iyo waxaan la arkee la daawado nimanka warbaahinahan samaystay ama ku talagalay waxay ku talagaleen umamka inay gumaystaan waayo waxaan idin siin doonaa warar iska kooban oo matalan doctor nasir alcumar sheekha la yidhaahda uu soo ururiyey matalan wuxuu leeyahay t v-ga marka la qiyaasay buu leeyahay yani wuxuu soo qaadanayaa ixsaa'iyaad ay rag sameeyeen ixsaa'iyaadkaasi waxaad argagaxaysaa markaad aragto wadanada aan waxaaniba ku badnay matalan sacuudigo kale waxaynu haysanaa wadan muqlaqa oan waxba gelin wakiil wasaarat aliclaam fi sacuudiya baa wuxuu leeyahay afar boqol oo majallo iyo dawriyo iyo saxiifo ayaa gala sacuudigo kale nooca sacuudigaa miskiinka aad leedahay dunida waxba kama oga markay afar boqol gasho bal caalamka kalena qiyaas kala nooce matalan t v-ga markaynu soo qaadano wuxuu is dhinac dhigayaa ardayga jaamacadda dhigtaa matalan ixsaa'iyaad buu ka soo qaadaya jaamacadka sacuudiga jaamacadka sacuudigaa ardayga dhigtaa sanadkii saacadaha ugu badan ee arday uu sanadkii qaataa buu leeya waa lix boqol oo saacadood aalib aljaamici fi sana waa credit hourska wixii la odhan jiray ardada jaamacadku ay qaadan jireen ardayga jaamiciga ee sacuudiga ah ee ugu tirada badan le sanadkii jaamacaadka ugu sarreeya lix boqol oo saacadood baa la qaataa buu leeyahy jaamacaadka qaarkoodna shan boqol oo saacadood jaamacaadka qaarkoodna afar boqol oo saacadood ardada part timeka dhigataana way kaba sii yarta laakiin wuxuu leeyahay fardiga sacuudiga ee caadigihi buu yidhi inta uu t v-ga hor fadhiyo markii ixsaa'iya lagu sameeyey sanadkii kun saacadood buu hor fadhiyaa halkuu jaamacad hadduu tegi lahaa muxuu qaadan lahaa lix boqoloo saacadood t v-ga guriga yaallana muxuu hor fadhiyaa kun saacadood buu hor fadhiyaa buu leeyay t v-ga guriga yaalla maxaa u dhexeeya marka yacni sanad walba laba sano oo jaamacadeed buu qaadan lahaa intuu t v-ga hor fadhiyo qofku hadduu qaato hadduu tago meel waxbarasho hadduu tago waxay tilmaamaysaa kun saacadood waxa laga yaaba imika inaad wax badan oo aragto ma badna haddaad saddex boqol iyo shan iyo lixdanka maalmood uqaybiso waa imisa waa maalintiiba ilaa laba saacadood iyo badh waxaan saddex saacadood gaadhi maalintii laba saacadood t v-ga ma daawataan maalintii saacad iyo badh haddaad t v-ga daawato macnaheedu waxa weeyaan jaamacaddaad dhamayn lahayd sanad jaamacada kaa khasaaray dad maalintii saacad iyo bar t v daawata waxa uu tilmaamaya marka muddada la hor fadhiyaa buu leeyahy t v-gu waa maalmaha oo dhan iyo afar iyo labaatanka saacadood oo dhan buu shidhnaadaa alxaala nafsiya lilmutalaqi qofka dhegaysanaya marka la eega buu leeyahy isagoo aada ugu baahan buu dhegaystaa idan waa khatar aada u weyn walidalik baa doctor cawad mansuur nin la yidhahda wuxuu qoray kitaab uu bixiyey wayl lilcarab min sharin qad iqtarab xadiidkii baad moodaa inuu ka dheegtay oo uu ka dhigay buug kitaabku wuxuu ka warramayaa oo dhami albasi lmubaashir buu kasii digayay t v-gan tooska ah bahalkani khatartiisa waxaa kuu tilmaami karaa matalan kristanka daaci ka mida ducaadda kristanka oo belly graham la yidhaahdo ayaa wuxuu ku qabtay shir wadanka holland wuxuu isugu yeedhay sideed kun boqol afar iyo sagaashan wadaad oo kristan ah sideed kun boqol afar iyo sagaashan wadaad oo caalamka o dhan looga yeedhay wuxuu ku kharash gareeyey shirkaasi inuu ku qaato koob iyo labaatan milyan oo dollar inuu shirkaa ku qabto shirka dhammaantii wuxuu ka hadlayay waa markii batil mubaashirku bilaabmayay yani batil mubaashirka waxaa la yidhaahdaa ee tv-gan tooska loola kulmayo tv-gu waagii hore wuxuu ahaan jiray meel baad dirta transmitterna waaweyn baad dira receiveris waaweyn baa qabta wadankaa markaa receiverska waaweyn la dawladdu way controli karaysay waxay doontana iyadaa sii deynaysay waxay doontana iyadaa celinaysay waa laga ilbaxay oo waxaa la keenay in decoder yaroo tv-gaaga la socda uu receiverka noqdo oo aan loo baahan wax gigantigoo soo qabta nin waliba buulkiisa inaad dunida meeshaa doonto ku xidhmi karto idankan waxaa la yidhaha albatil mubaashir waa si toosa in lagaaga xukumi karo markaa new york iyo london iyo ciddii doontaaba meel kastana ninka joogaa inuu kuu warami karo adiguna dunida meel walba inaad warkeeda dhagaysan karto markay fikradani soo baxaysay buu ayuu graham beli graham wuxuu leeyahay haddaynu hellay jaaniskii muslimkanaynu diin kaga saarka heli lahayn waktigii aynu christan ka dhigi lahayn hadduu suurto galay saa daraaddeed buu wuxuu isugu yeedhay sideed kun boqol afar iyo sagaashan wadaad oo christan ah bimujarad in laga wada hadlo sidii batil mubaashirka looga loo samayn lahaa oo loo kristaamayn lahaa caalamulislaami ama diinta christanka looga faafin lahaa alena maalan t v-ga oo kudha haddaan soo qabto caqiidada khatar buu ku yihi waayo wax caqaaida islaamiga kasoo horjeeda inta badan ka soo baxa waxaa kasoo baxa masaa'il badan oo lagu talagalay in lagu shakisiiyo waxaa kasoo horbaxa afkaar badan oo matalan caqiidat alwalaa'i walbaraa dadku qofku wuxuu jeclaanayo tollay iyo wuxuu nacayo ilaahay baa sheegay rasuulkiisa in caqiidadaa dhammaanteed meesha laga saaro oo la buriyo waxaa kasoo baxay waxyaaba badan imanka carruurta kubadda ay kasoo daawadaan tv-ga markuu goolka dhaliyo muxuu sameeyaa in soo caraabu saa yidhaha soo ma waa maxay saas waa crosski waa say salaada u tukadaan christanku beraad arki doontaa un mid yaroo markuu goolka dhaliyo intuu soo cararaysna sidaa leh oo muslima how is it yani wuxuu haystaaba inay tahay qadiyaduu sameeyo ninka goolka dhaliya laguma odhanin waa christianity yani qofka muslimkaah markuu wax wanaagsan helo ilaahay buu salaatu shukru tukadaa ama wuu shukrin sajdatu shukri buu la yimaadaa ninka christankiina markuu sameeyo caynkan buu sameeyaa oo ah crosski waxaanuu sheegaya waa crosski waa saliibkii kani markuu goolka dhaliyo kaanamaa yashkur lirabbi dabeetana crosskii buu samaynaya waxba kuma aha wiilkeena yarana markuu goolka soo dhaliyo inuu isna caynkaa idhaahdo waayo wuxuu ka arkay ninkii kubadda dunida u haystay oo sidan leh waxa uu tv-gu soo saarayaa acyaad iyo waxyaabo tiro badan leh oo sanad guuradii waxa kan iyo sanad guuradii ciid ilmiilaadgii baa bilaabmay iyo kan baa bilaabmay oo dhammaantood ka wada horjeeda waxa uu soo saarayaa afkaar ku salaysan inuu wax kasta oo matalan irhaabkan xataa maanta la sheegayo ixsaayaadka irhaabiga la tilmaamo waxay dhahdaan maraykan inta irhaabiga lagu dilay ee qadiyo irhaabiya loo dilay baa waxay ka badnayd في بعض سنوات يعني بدعوة ثمانينكي دوني دا كلنا وحي إرهاب لغا سمعي لو يحق الكتاب يسوي الراجع لكن وام حي تاسين لغا هدلا وام ممنوع أما عالم الإسلام هدي هبري هبر حقا توين لشيقا ويوال الربائن لغا دادعين ميشن ميل فوضوية طيب حمر با كآمن بدن نيويورك وحقيقة جرتا أمني حمر با كحمر تاينه كغير لسان xamar baa ka amni badan new york waa xaqiiqo jirta laakiin xamarkeeda waa la sheegaya ta new york lama sheegayo waxaan leenahay waa risaalo caqiidadaada khalkhal gelinaysa khatar siyaasi oo weyn buu leeyahy waayo t v-gu waa qaab maanta loo gumaysto waxay u bixiyaan ba alisticmaal alectronic isticmaalka electroniga ah waayo bay leeyihin berigii hore yurub waxay ku baratamaysay inay dhulka dadka qaybsato iyo bitroolkooda iyo waxa kan iminka waxaa la yidhi dhulku uu inagu yariya cuquusha bini aadamka aan qaybsanno waxaanoo t v lasoo diray oo inagoo aan la wada kulmaynaa caqligeennu baa lagu qaybsanaya adna ad tidhaahda si aynan taa fiican kanina wuxuu idhaha t v five-ka faransiiska ka fiican waa uun faransiisia inaynu u qaybsanno maxay yan waa ikhtisaam ilcuquul waa gumaysi cusub laakiin markii hore boqcadan yare dhulkeenu taagnayn bay ahaa murankeedu ye iminka waa cuquushaa la qaybsanaya dabeetana cuquushu badhna inay faransiiska raacsanaataa badhna maraykanka badhna ingiriiska walidalik bay xataa iyagu kala qaylinayaan masalan wasiir alkhaarij alkanadi wasiirkii arrimaha dabadda canadiankaba wuxuu ka hadlay waa nineteen seventy sixkii ayaa wuxuu leeyahay barnaamijta telefisiyoniga ee america waxay kaariso ku tahay buu leeyahy wax dhabarkajaba waxay ku tahay buu leeyahay wadanka kan canada sababtu waxa weeyaan buu leeyahay waxay lumisay waxa soo baxay buu yidhi caruur yar yar oo canadiana oo ismoodaya buu yidhi inay maraykan ba yihiin inay canadian yihiin baan garanayna hadda iyagii isku diinta ahaa iyo isku afka ahaa iyo isku luqada ahaa iyo isku midabka ahaa ayaa kala sheeganaya adiga marka carruurtaadu maxay soo baxaysaa markay tv-ga daawato hadduu canadiankii ka ashtakonaya carruurtoodii ka maraykanowday waxaa soo baxaya waxa weeyaan waa waxaan la garanayna faransa ayaa waxay ka ashtakoonaysaa ay leedahay dhib aada u tiro badan le waxaa nagu haya bay leeyihiin barnaamijta maraykanku uu sameeyo waxaan leenahay haddii cuquusha la gumaysto dhulku wuu fudud yahay in la furtaa sidaa daraaddeed khatar buu leeyahay cultureka ku saabsan waxay yidhahdaan t v-gu intii uu soo baxay waxaa hoos u dhacay waxbarashadii ardayga waayo ardada waxa ku batay t v daawashadii waxaa xumaaday bay idhaahdeen ardaygu afkaartuu nuugayey walidalik buu nin mutakhasis ah jaamacaddan colombia yidhahdaan ee maraykanka mutakhasisiinta joogta nin ka mid a ayaa wuxuu lahaa hadday tahay buu yidhi sujuuntu xabsiyadu hadday tahay buu yidhi almadarasa alicidaadiya lilmujrimiin dambiilayaashu dugsiga dhexe ay ka soo baxaan hadday tahay buu yidhi yani wuxuu isdhinac dhigayaa jeelka iyo t v-ga deetana wuxuu leeyahy midnana waa collegekii waa madrasadii cidaadiga ahayd midna waa universitygii laga qalinjibin jiray buu leeyahy aakhiru takhasusaadka u dambeeya oo qofku ku qaata buu tilmaamaya alana ardayga yar ee t v-ga daawada mudaakaradiisi way yaraataa mafaahiim cusub oo wixii uu iskuulka iyo madaarista ay u dhegaysay aan ahayn wuu ka qaataa wuxuu qaad dareemaa bay leeyihiin cajsi iyo daal tiro badan la maskaxdiisa kusoo korodha waxaa taa aada ka garan kartaa faransiiska ayaa wasiiru thaqaafihiisi qaylinaya iyo wuxuu leeyahay barnaamijta lix kanaal oo faransiisku leeyahy buu leeyahy barnaamijta ay sii daayaan shan ka midaba barnaamijkii maraykanka ah buu leeyahy waxaan leenahay waxa kanoo dham waa khatar aada u badan maadaama ay khatar badan tahay khatar ijtimaaciya buu leeyahy oo t v-ga maanta waxaa laynooga dhigaa qaabka loo dhaqmo qaabkaynu timaa u xiiranno waxaynu kasoo eeganaa t v-ga wiilasha ka soo baxa bale habluhu qaabkay u feedhaan waxaa laga soo eegaa t v-ga tii filimka maanta dhigaysay sidii timaha loogu saaluunka ee kasoo baxday sidii u feedhay ayayna duraadisaa aroorta saaluunka suuqa ku yaalla inuu ugu feedho t v-ga waxaa laga bartaa rag iyo dumar isku dhex jaray ikhtilaaf war kala daaya ninka wadaadka ah markuu yidhaha warkaan dhegaysanay uu ka maarmi waayo ee uu soo hor fadhiisto ayaa habar yaroo cawlani waraaqa soo qaadataa warka sheegtaa markaasuu marna hoos yara eegaa marna isha ku xadaa isagoo isla warka warkana aada degaysatid warkana aada degaysatid yani aqalu shay ku soo gaadha wuxuu noqonayaa markaasi inaad tidhaahdo war ka dhegayso oo aada habar qaawan daawato oo ogaan loo soo qaawiyey yani ogaan marada looga soo saaray idan wuxuu uu samaynaya waxa weeyaan xumo oo dhan buu faafinaya radiil oo dhan buu faafinaya waxaan leenahay t v iyo jaraaid iyo raadiyo iyo internet oo iminka ka ugu khatarta badan baa wax oo dhan marka laysku wada daro waa mashaakil aan yarayn oo u baahan in in badan dadka muslimiinta ay ka tabaabushaystaan waa dagaal aan sokeeyanimo lahayn waana wax dacaayaadka iyo waxan oo dhan faafiya ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa cidda aynu warka ka qaadan lahayn cidday tay nebiguna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegayba waxa la nacay inay ka mid tahay kahratu lqiili waalqaal iyo hadalkan tirada badan leh waxaan jeclay inaan iska soo koobo war guudna aan idin siiyo waayo mawaadicdan iclaam laysraaciyey waxaa suurtagal noqon kari lahayd inaynu mid kasta maalin gaara ka warrano inaynu jornaal mar gaara ka warrano radio mar gaara ka warrano t v mar gaara ka warrano oo internet mar gaara ka warrano waayo mid waliba masaa'ib aamka kala aqoon buu leeyahay waxaan kusoo koobayaan waa madrasada dadkeena oo dhan waxbartay wacdiga yaree b b c da ee nusa saaca socda soomaali oo dhan wacdigaa qofna ma dhaafo qofu dhaafo mayaad garanaysa waa half an hour laakiin half an hour-kaasaa waxaa loo maanage gareeyey qaab wadan loo gumaysto nusa saaca quraa lagu talagalay in wadan dhan lagu gumaysto waana lagu gumaystay nusa saaca laakiin waa la habeeyey shan miridhoo wara shan miridhoo kutura kuteen kala ah shan miridhoo hiblaayo laga waramo shan miridhoo caynkan la sheego labaatan brogram baa nusu saac lagaaga dhaadhicinaya waa nusu saac qura nusu saacaasaa ummadda dhan lagu gumaystaa waxaan filaya inay wakti roobna tahay idina iska daashe baalkanina iclaamku markaan soo koobana waxaan leenahay waa seef laba af leh khayr waa looga faa'iidaysan karaa sharna waa looga faa'iidaysan karaa laakiin hadda ahlu sharku gacantiisa ku jira ahlu khayrku ma garanayo goortay baraarugi doonaan ee iclaamku gacantooda geli doono wallahu aclam bilahi tawfiq